الحمdu لله والصلاaة والسلام على رsuuل الله اللهma انفعna بma علمتna وعلمna علما ينفعna وزدna علما الbاب الثالث عaشhرة baabka saddex-iyo tobnaad ee ka mida kitaaب الطلاaq bab في أmrki byadiki wuxuu u baab yahay ninkiio xaaskiisa ku yidhaahda arrinkaagu gacantaadu ku jiraa waa arrin ka yadho duwan khiyaarkii oo takhiir iyo tamliik ayay kala yihin takhiirkuna doorgelin buu ahaa sidan ama sidan tanna waa xil wareejin adaankugu wareejiyey muطlaqan aw muqayadan waa inuu idhaahdo hal dalqaan kugu wareejiyey ama uu idhaahdo furiinka gebigiisiiba heblaaye adaa kugu wareejiyey ama saddexa ka dhigta ama laba ha ka dhigto can اlxasan xasan اlbasr waxaa laga wariyay fii amriki fii amruki biyadig ereygaa qaala halaaث saddex buu noqon buu maqduucu صaxiix waa ahar صaxiixa oo dee ku kooban taabicigan marka hadduu idhaahdo waan kugu wareejiyey saddex bay awoodu leeda wax jiro weeye oo la aqbalayo oo qofku u wakiilan karaa furiinka xaaska cid kalena wuu wakiilan karaa baasina waa masalo jirta waanu ansaxaya hadday saa wax ku furto wakiil iyo muwakilna waa jiraan baabun fi lwaswasati bidalaaq furiinkii oo qofkii uu was ku waswaaso ama aan idhaahne naftiisu ay ugu sheekayso ama gudaha iyo qalbiga furiin uu ka go-aamiyo ma dhacaya mise ma dhacayo isagoon afka kaga dhawaaqi can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alayhi wasalam qaala nebigu waxau uhi ina allaha tajaawaza liummatii ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay camaa lam tatakalam bihi wixii aanay ku hadal aw tacmal bihi aanay samaynin aanay falin wa bimaa shayna wuu u dhaafay xadahat bihi anfusuhaa nafaheedu ay ugu sheekayso qofka naftiisu wixii ay ugu sheekayso ilaahay wuu ka dhaafay walow go-aanba ha ku gaadho sida muslimiintu u badan yihin waa saas weeye qowl naadira ayaa odhanaya wuu dhacayaa hadduu furaan furiin qalbiga ka go-aamiyo laakiin xadiidkaas saxiixa ah saasuu nebigu ku xusay calayhi salaatu wasalaam wixii aanu qofku afka ka odhan ama ficil ka samaynin hadduu qalbigu soo maro loo qaban maayo markaa furiinkiina waa noocaa weeye xadiidka caamkaaba daliilu ah hadduu qalbiga kaga soo dhaco u go-aansado xaaskii iska fur ase aanu furin ma dhacayo baabun fi rajuli yaquulu limra'ati wuxuu baabiyay nin xaaskiisii ku odhanaya yaa ukhtii walaashayay marar badanna muran meelaha waad ka maqashaa dhallinyaradiiyo dhexdooda dhaca oo ay idhaahdaan ninku hadduu xaaskiisa ku idhaahdo walaashayay way furmaysaa bal haddaba usuushiiyo maraajicda eeg sheekhu halka uu mariyey masaladan can abi hurayrata can الnabiy slى اllahu عalayhi waslama qool rasuulku waxa uhi ina ibraahiima nebi ibraahim calayhi الsalaam lam yakdib qaطu ilaa ثalaaثa weligii been muu sheegin saddex jeer mooyaane tintaani fii daati اllahi tacaala laba ilaahay daraaddii bay ahaayeen ta kalena kamay fogeyn qowluhu inii saqiim wa qowluhu bal facalahum kabiiruhum haada labadaa arrimoodu weey markii ay yidhaahdeen waanu baxaynaa ciiddii baanu u baxaynaa nayruushka ee na raaca inii saqiim buuhi waan bukaa markaa kolka loo eego mukhaadabkeen mutakalimka loo eegin been bay u muuqataa muu bukin laakiin qofka mutakalimkii hadlayo isagaa marka loo eego waa laga yaabaa inay run tahay oo bukaanku dee mid qalbiga ah ama dareenka ah iyo mid jidhkaaba wuu noqdaa ehelkiisiioo ambadayo iblays hogaamiyey markuu arkay dee warwar iyo walaac iyo shucuur gubanaya taasiba bukaan bay ahayd oo qulub iyo istalasti baa ka soo gaadhay tolkii gaalnimadoodaas oo uu ka xumaa markaa laakiin kolka daahirka la eego may ahayn dee muuqaalkii runta bal facalahu kabiiruhum haada sanamyaashii markii uu jajabiyey baa la yidhi maxaa bahalihii jajabiyey wuxuu hi bal facalahu kabiiruhum haada fasaluuhum in kaanuu yandiquun wuxuu hadday hadlayaan weydiiya dee kaa u weyn baa jebiyey taasina midh markaa daahirkeedu been yahay bay ahayd culamaadu tafsiir qaar baa waxay yidhaahdaan weji baa loo heli karaayo bahalaha waan ka wada cadhooday laakiin burburinta ka u weyna sababta u ahaa in la burburiyo kaa u weyn buu ahaa cadhada u weyn ka aan ka qaaday ka u weyn buu ahaa marka bahalihii waxaa jejebiyey cadhadii u weynayd ee aan ka qaaday ka u weyn laakiin nebi maxamed saasuu yihi arrinta saddexaadna iyada laftigeedu dee maslaxad baa isaga ugu jirto xaaskiisii buu dhowranayay laakiin dee xaaskoo dhowrataana waa diin iyana fii daat illaahi ma dhaafayso arrintaas wuxuuna u gaarahay caqiidada lakiin tanna isagana maslaxa ugu jirta diinun bay tanna ahayd masalada saddexaad waxa weeye wa baynamaa huwa yasiiru isagoo nebi ibraahim socda fii ardi jabbaarin dhul mid kibray oo isweyneeye uu ka taliyo kaasoo min aljabaabirati kuwa waaweyn ka mid ah ee isweyneeya isagoo dhulkaa maraya mid dictatory haysto id nazala manzilan meel buu degay nebi ibraahim fa utiya aljabbaar waxaa loo yimi ninkii kibray faqiila lahu waxa lagu yidhi oo basaasiintii sidaa ku yidhi innahu nazala haahunaa waxaa halkan soo degay ninkaagan madaxda ahow rajulun macahu mra'a nin gabadh wata waa nebi ibraahim bay sheegaya hiya axsanu nnaas dadkaba u qurux badan gabadh dadkaba u qurux badan buu mid halkani wataa kuwii wardoonkii inkaar qabayaashii ibtilo mid walba ibtilaysaniba wuxuu wataa asxaabu alakhbaar ee mukhbir iyo mukhaabir ayaa uu wataaye kuwii baa warkaa soo tabiyey qaala wuxu uhi fa arsala ilayhim ilayhi cid buu u diray oo wuxuu uhi alla soo joojiya halka u yeedha ibraahim waa loo yeedhay ibraahim oo dictatorkii baa lahor keenay fasa'alahu canhaa wuu waraystay o wuxuu uhi taa maxaa isu ahaydeen faqaala wuxuu ihi innahaa ukhtii waa maxalu shaahidka baabka waa walaashay marka haddii waa walaashay uu qofku idhaa u daayaa hadduu idhaahdo waa xaaskaygiina uu ka qaadaa warbixintaana isna wuu sii qaatay falamaa rajaca ilayhaa markuu ku noqday nebi ibraahim iyadii qaala wuxuu idhi inna haadaa ninkani sa'alanii canki aduu ikaa weydiiyey faanba'tuhu annaki ukhti waxaan u sheegay inaad walaashay tahay wa innahu aan kuuna fasiroon ku macaaneeya wey sababtaan walaashay kuugu sheegayna waxa weeye innahu laysa liyowma muslimun qof muslimii ma jiro halkan hayrii wa hayruk adig iyo aniga aan ahayn marka maanta halkan dadkeenna jooga labadeennun baa walaalaa muslimnimaynu ku walaalnay marka waa ukhuwadii iimaanka ilaahay uhi innama almu'minuuna ikhwa idan markaa qofku haddii uu markuu xaaskiisa ereygaa ku leeyahay u jeedo taa dhib ma leh waa ixtiraam waa takriim waa waa wixii ka dhexeeya dadka muslimiinta ah waa nooca wey haddii abtirsiimo ujeedo waa arrin kale dihaarna way noqon kartaa laakiin marka uu yidhaahdo waa walaal ama iyadu ay tidhaahdo waa sidaas weeye taa nebi ibraahim baa daliil u ah oori lagu yidhi walaal ibraahim baa ku yidhi kamanay furmin sharcu man qablanaa sharcun man lanaa maa lam yakun naasir sharcigii inaga horreeyay sharci buu inoo yahay haddaanu soo aroorin daliil cad oo sheegaya kaa in la nasakhay nebiguna asxaabtiisa wuu odhan jiray inankaygiiyow sida ana soo kale caaisha way odhan jirtay manu dhalin wainaki ukhtii fii kitaab illaah uu si yaro fasiro wuxuu uhi kitaabka ilaahay baynu walaala kunnay falaa tukadibnii cindah agtiisa haygu beenin haddaad tidaa xaaskiisa anood beeniso wax kalaa ka dhici marka si aynu isku ogaano falaa tukadibiinii cindah sidaasuu markaas nebi ibraahim u dardaarmay xaaskiisii waxaa riwaayooyinka saxiixa ay tilmaamayaan sidiibay ugu tagtay inkaalqabow ma ku joogsaninbe gacantuu kula soo booday markaasaa dee iyaduna ilaahaydii bay magan gelaysaaye qalbigay ka ducaysatay kolkaasuu suuxay afkuu dhulka ku dhuftay wuu firig firigleeyey siduu qofka suuxay u suuxo oo kale u firigleeyo kolkaasuu haddana soo toosay markuu yaro miirsaday buu haddana kula booday oo is yihi bal ku dhegtan oo ugaadhso haddana dhulku galo wuu suuxay markaasuu uhi waryaanahe war insii maydaan keenina jin baa ii keenteene war bi'i waayo idhaafiya idhaafiya markaasay yidhaahdeen dee haaye waxay u shaqaysaa ninkeedii oo iyadoo quruxdaa leeday haddana shaqaysaa kaasuu uhi miyay shaqaysaa war bi'i waayo ayay shaqaynaynaa bal addoontaana siiya gabadhaasina ha u shaqaysa eh gabadhaana siiya oo sii kaxaysato gabadhanu waxay noqotay aajara aajara ama haajara labadaba la yidhaha nebi ismaaciil hooyadii markaa halkii uu nebi ibraahimna yaabsanaa bay u timi iyada oo qof lasoo siiyeyba oo wadato shaqaala ah de waxay taanu si aan idhaan garanayo nebi ibraahimo islaantan dee adiguba aroosoo kaxayso adaadaan ku siiyey haddana waa tii ku hinaaste isku dhalaashay cerka la martay waan ku siiyeydaa iyo waan kuu guuriyey la yskaga hadhi maaye waa kii ka kaxeeye dee kacbadii ahal xaramka geeya halkaasay nebi ismaaciil ku dhashay qisadu saasay ahayd saxiixa ku sugan marka awliyadiisa ilaahay isagaa ilaashanaya halka uu ka qiildayey nebi ibraahimna waa halkaasoo uu sheegay masaladaasi sharci ahaan waa caynkaa weyi sheekuna wuxuu halkan u keenay walaal iyo aabbo iyo hooye iyo markay ta tawqiir iyo taraxum tahay naxariis iyo sharfid iyo weyneyn markay tahy ama ka yare ha yidhaahda ama ka weyne ha yidhaahda laa ba'sa biha baabun fi dihaar waa masalo kale oo berigii hore wax lagu furi jiray kitaabkii horena waa ku soo marnay laba siyood baa loo furi jiro i biliilaa wadihaar inuu ninku idhaahdo inaanan kuu galmoonba intaa dhaar iga ti ama u idhaa dhabarka hooyada oo kale aad iga ti suuratu qasamci qeybteeda horaad ka akhri sabab nusuulkuna wuxuu ahaa suuratu qasamci xadiidkaa dambe ee kan ku xiga labadaa markaa riwaayo ayuu sheekhu soo qaadan doonaa xadiidka ibnulcalaa iyo khawla can ibni alcalaa albayaadi reer bani bayaadana ama reer bayaadana waxa weeye jilib ka tirsan reer bani zurayq oo reer ansaareed ah qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahay imra'an usiibu min annisaa'i qof baan ahaa dumarka waxa aan asiibi jiray aan la kulmi jiray maa laa yusiibu hayrii in aanay dadka kale asiibin macnaha waxa weeyaan hawshayda xagga xaaska way badnayd falamaa dakhala shahru ramadaana markii bishaasi ay soo gashay ramadaan la idhaahdo khiftu waxaan ka cabsaday buu ninkaasi yidhi an usiiba min imra'atii shay-a xaaskayga inaan wax kala kulmo galma iyo waxaas yutaabacu b aniga la ii dabagalo oo dee mutaabacadu macnaha kafaara gud ay iga timaado dee qofkii tabicaad baa jira mutaabaca yutaabacu bi la ii qabsado wax la ii qabsado inaan ku dhaco oo dembaabo oo kafaara gud laygu yeesho ayaan maaragtay ka cabsaday xataa usbix ilaa aan waa bariisto fa daahartu minhaa waan ka dihaartamay xataa yansalikha shahru ramadaan bisha ramadaan inta ay baxayso dhabarka hooyaday oo kalaad iga taybu habeen iyo maalintoona inaanan ku galmoonin saasaan idhi wey marka halkaana waxaa ka muuqda dihaarkiina inuu muaqat noqon karo mid waqti leh oo aan mudlaq keliya noqon karin fa baynamaa hiya takhdumunii iyada oo wakti waqtiyada ka mida xaaskii u shaqaynaysa daata leylatin habeen habeenada ka mida id takashafa lii waxaa iiga muuqday minhaa shay-un xaggeedii waxba ka bidhaamay isoo yaro jiitay falam albaf umabaan kaadininba an nasawtu calayhaa inaan dul baxayba nasawtu waxa weeyaan markaa isticmaalkii qofkan min xaysu ljinsi amadiisa marka uu ka gudanayo waan markiiba dee ku dhacay buuli falamaa asbaxtu markii aan waa bariistay kharajtu ilaa qowmi qoladaydii baan u tegey fa akhbartuhum alkhabara warkii baan u sheegay waxa dhacay wa qultu waxaan idhi imshuu macii aniga ii raaca ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mar bal nebiga ii raaca dembigaasaan ku dhacay qaaluu waxay dhahan laa wallaahi iga walla inaan ku raacayn bay dhan walla inaanaan ku raacayn waxaad samaysay baa la arkay faindalaqtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aniga keligay baa nebiga u tegay buuhi o markaasaan fa akhbartuhu rasuulkii baan u warramay sala allahu calayhi wasalam waxa dhacay fa qaala markaasaa waxau ihi anta bidaaka yaa salama ya abaa salm ya salama waa ibnulcalaa magaciisi anta adigu bidaaka ma adigaa kaa ku dhacay yaa salama salamow ma adigaa dihaarkaa iyo galmadaa ka dambayse sameeyey qultu waxaan idhi ana bidaaka yaa rasuula allah ninka waxaa sameeyey waa aniga maratayni laba jeer ayuu nebigu weydiiyey ma adigaa saa sameeyey ma adigaa saa sameeyey wa ana saabirun liamri illaah waxaan idhi buui waxaa sameeye waa aniga eh ilaahay amarkiisa iyo go-aankiisaan ku samrayaa faxkum igu xukun fii ma araaka allah ilaahay wuxuu ku aragsiiyey fii faxkum fiya aniga igu xukun fii ma araaka allah ilaahay wuxuu ku ku siiyey ku aragsiiyey macnaha ilaahay wuxuu diinta ku fahamsiiyey igu xukun diyaarba qaala wuxuu uhi xarir raqabatan dee qoor xore qoor xore qultu waxaa idhi waladii bacaaka bilxaqi maa amliku raqabata wallaahi baan ku dhaartay xaq kugu soo ilaahayo xaq kugu soo diraan ku dhaartay maa amliku ma haystaba raqabatan hayraha qoor aan taydan ahayn wadarabtu waxa aan ku dhuftay gacanta safxata raqabati qoortayda dhinaceeda ayaan saa ugu dhuftay maxaa raqabada wallaahi inaanan tan mooyaane dhakadayda ku taalla mooya inaan raqabad kala hayn qaala wuxuu uhi fasum shahrayni mutataabicayni waxau haddana igu yihi laba bilood oo isku xidhiidhsan soon sidai aayaddu tilmaamaysa qaala wuxuu uhi wahal asabtu aladii asabtu ila siya ilaa min asiyaam oo wixii aan ku dhacay wixii aan ku dhacayba soomkaaba igu sabab ahaaye miyaad ka sii kordhisay bil bay ahayd bil baa la xamili waaye ma labaad ka dhigtay wahal asabtu maa asabtu kumaan dhicin aladii asabtu wixii aan ku dhacay ilaa min asiyaami liajli siyaam soom daraaddii un baabaan ugu dhacay intaan islahaa soom ilaali ayay isla muruxsatay qaala markaa nebiguan wuxuu yihi faacim waxa aada raashin u bixisaa wasqan rati raashina rati ama awrubugii min tamrin oo timira bayna sitiina miskiina lixdan miskiin waxaad siisaa buuhi boqol kiilo qultu waxaa idhi waladii bacaaka bilxaq ayaan ku dhaartee laqad bitnaa waabaanu barinay waxshayni maa lanaa dacaam annagoo cidlaysanay ama qadoodiya dheh waxshayni aa labada iyadoo annagoo un haysaninba wax raashina waxshaynidii wuxuu ku fasiray macnaha wehel la-aan raashin la-aan maa lanaa dacaamu raashin maba haysanaba maxaa oo boqol kiilo iyo la-eegaa waagaa noo baryay annagoo gaajaysan qaala markaa nebigu waxau yidhi markuu saddexdii arrimood ba yidhi ma hayo fandaliq waxaad u tagtaa ilaa saaxibi sadaqati bani zurayq ninkaa reer bani zurayq reer bani zurayq sadaqadooda haya u tag macnaha isagiina waa reer bani zurayq marka ninka qoladiina ah ee xoolaha sekada ah haya u tag falyadfaxa ilayka ha kuu dhiibo lixdanka miskiin wixii la siin lahayo timirti faadcim sitiina miskiina lixdan miskiin waxaad siisaa wasqan min tamrin awrkaa raashinkaa lixdanka sii intood ninkaa ka qaado wa kul anta wa ciyaaluka adiga iyo ciyaalkaaguna waxa cuntaan baqiyataha inta ka soo hadhay awrkii markaad qaado waa boqol kiilo iyo lixdan kiilo kala sii iyaga inta kuu soo hadhayna adiga iyo ciyaalku qaad farajactu ilaa qowmi waxaan ku noqday bu uhi qoladaydii qoladaydii reer bayaad ayaan ku noqday faqultu waxaan ihi wajadtu cindakum diiq agtiina kadheed baan kala kulmay markaan idin waraystay diiq waa cidhiidhiga wa suu'a ara'y fikrad xunna waan idinkala kulmay wawajadtu waxaan ka helay cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama الsacata wa xusna الra'y aلsaca arsaaqad baan kala kulmay iyo ra'yi wanaagsan arwaanu isla rafaadna eh nebigaa iga kinreeyey asaca sicaduna waa waasaca sacaduna waa arsaaqada arsaaqad balan arsaaqad ballaadhan iyo ra'yi wanaagsan arsaaqad fiican iyo aragti fiican baa nebiga ka helay waa ay kadeedeen markaa saasuu dee jahliguna cidhiidhi u yahay cilmiguna nasri iyo fudayd u yahay waqad amaranii nebigu wuxuu i faray oo amara lii wuxuu ii soo amray bisadaqatikum sekadiinna in la isiiyo hadda anigaa iigu soo shubaysaan waxaa seka haysa qaala bnu idriis oo ruwaadda ka midii waxau ihi bayaadatu batnun min bani zurayq reer bani zurayq jilib ka mida badnigu waa jilib ayaa la yidhaahdaa marka halkaa waxaad ka aragtay dihaarkaasi iyo sida uu dhacay iyo markii uu qofku dihaarkii sameeyey intaanu kafaaro gudanin inuu haddana xaaskii ku dhacay hal kafaaru buu nebigu marka ayuu ka qaaday oo laba jeer kuma laban laabin dihaarkanina mu'aqat buu ahaa qofkii marka uu saddexdii qayboodba kafaara gudki kari waayeyna in laga caawin karo ayaa halkan laga fahmaya wixii laga caawiyeyna in lagu caawin karana waa laga arkaya sida xadiidkan soo socda laftiisuu sheegay naxariista iyo usluubka wanaagsan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu kula dhaqmayna waynu ka arkayn can khawlata binti malik ibnu thaclaba qaalat waxay tidhi daahara minii waxa iga dhaartay ama hooyaday oo kale igu shabahay zawji aws bnu saamit ninkaygii magacaa la odhan jiray cubaadat bnu saamit walaalkii weeyi labadaa asxaabi walaalay ahaayeen faji'tu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigaan u imi ashku ilayhi anoo u cabanaya markaa orida wanaagsani mana firdhato mana dudee waxay dareensantahay reerka inay ninka la leedahay haddii wax qalloocdaanna qiilka iyadaaba horay ka raadinba marka waa tan intay isa soo taagtay qiil iyo qawiba raadisay nebiga markii arrinku isku soo yaro taagayna sabirtay ee sabirtay ilaa ilaahay go-aankii siinaya warasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yujaadilunii fiihi nebiguna wuu igala doodaya arrinta ninka wayaquulu wuxuu lahaa itaqi illaaha ilaahay ka cabso fainahu ibnu camig waa in adeerkaa fainahu ibnu camig famaa barixtu maan ka suulin macnaha maan ka tegin halkii ee waan sabro waan joogay xataa nazla alqur'aan qur'aankii kariimkaa baa soo degay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay wuu maqlay oorida kaala doodaysa ninkeedii ila alfard ilaa laga gaadho qadarka fardigaasi markaa waxa weeye qadarka ilaahay uu qadaray ilaa laga gaadhaya akhr dee wuxuu ilaahay qadarayna kafaaro guud saddex qaybood ah fa qaala markaa nebigu waxa uhi yactiqu raqaba dee qur-aankii sheegi qoor ha xoreeya ninkaagan sidan kaaga dhaartay noocana qaalat waxay tidhi laa yajid maba hayaba qaala wuxuu uhi fayashuum fayasuumu shahrayni mutataabicayn laba biloodoo isku xidhiidhsan ha soomo qaalat yaa rasuula allah tiina way ka dacwida waxay tihi rasuulki ilaahayow innahu shaykun kabiirun waa oday weyn maa bihi min siyaamin soomna kuma jiro maa bihi laysa biistitaacatihi siyaam mana kari kara soomka qaala wuxuu uhi falyudcim sitiina miskiinan haddaanu soomka karayno oday weyn uu yahayna lixdan miskiin waxa siiye qaalat waxay tidhi maa cindahu min shayin yatasadaqu bihi maba haya taana wuxuu ku sadaqaysana iyadaa u dooday qaalat markaa waxay tidhi fa utiya waxaa la keenay saacata idin wakhtigaa annagoo joogna bicaraq min tamrin kolay weyn oo timira qultu yaa rasuula allah markaa waxaan rasuulkii ilaahayow fa innii uciinuhu waxaan ku saacidi bicaraqin aakhara qudhigaygu kolay kalaan ku saacidiye bal kan soo qadi qaala wuxuu uhi qad axsanti wanaag baad samaysee idhabii bal dhaqaajiyo fa adcimii bihaa timirtan bixi canhu isaga ka bixi sitiina miskiinan c warjicii waxaad ku noqotaa ila bni camig ninkii ay ilmaadeerka ahaydeen waa soo dhoweyn iyo isjeclaysiin ayuu nebiguna ilmaadeernimadaa u sheegayaa oo xagga naxariistu ka abbaaro ninkii saynimaduna ka eegin iyo ninnimadae iyo xaasnimada ee bal hadda tolna waa tihiin weey marka sidaasibaa ay selafku ugu dadaalayeen inay saxaan arrimaha qoyska si qalloocu uga bo-o nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ula saxayey qofku marka u dhaa waxaa kari maayana laguma kalifaynina ka ku-xiga unbaa loo guurayey kafaara gudkanna waxaynu ka fahamnay inuu muratab yahay oo aanu mukhayar ahayn qofku kuu doono aanu ka bilaabi karaynin ee markuu kaa kari waayo ayuunbuu ka kale usii guuri karayaa qadarka kafaaradu ay noqonayso oo aragnay raashinka ay ku baxayso timirtii baa ka mida lacag laguma sheegina timir iyo waxaa la sheegay raashin masaa'ilkaasoo dhan waa mustafaadaadka xadiidka xadiidku xasanun buu sheekhani leeyahy duuna qowlihi waalcaraq waalcaraqu situuna caraqan caraqa sheegidiisu saxeix maha buuli inkastoo ragga qaarkood saxeix ku tilmaameen qaala abu daawuud waxau uhi fii haadaa annahaa kaf fii haadaa xadiidkan waxaynu ka faa'idaysanaynaa kaloo ku jira annahaa iyadu gabadhani kafarad canhu ninkii kafaara gudkii bay ka bixisay min gayri an tasta'mirahu iyadoon amar ka qaadan macnaa waa masalo fiqiya qofku marka shay waajib isaga saaran ee lagu leeyahay isagu uu bixinayo waa inuu niyoodaa haddii cidi ka bixinaysana waa inuu amraa oo uu idhaahda hebelow iga bixi fuqahadu saasay u badan yihin marka masaladii nooca ahayd inaanay meesha ka muuqan baa cad bu kuleeyahy sheekhu oo iyadoo ninkii ka amar qaadaninba oo aanu u wakiilaninba oo aanu niyooninba ayay bixisay iyadu waanay ku dhammaatay marka haddii qofuu ku idhaahdo war anigaa sekadii kaa bixiyey anigaa wixii lagu lahaa ee kafaara gudkahaa kaa bixiyey oo qofkii aanu diidin uu idhaahdo waaya niyadaa ka daba tuurkii waa fiicanta masalada uu markaa hoosta ka xariiqaya waata waalcaraq migtalun yasacu halaaثiina saaca waa kolay weyn oo soddon saac qaadi kara soddon saac la yidhiyaana waa lix dhowr iyo lixdan kilo weyn xasanu duna qowli wاlcaraq can abi salamata bni cabdiraxmaan qaala yacni biاlcaraq zimbiilan waa kolay buuhi yaakudu khamsata cashara saaca kaa horena soddon buu sheegay kana shan iyo toban dee kolayadu iskuma mid ahae waxaa la odhan doonaa mid shan iyo tobanahiyo iyo mid soddonaba waa leeyihi can sulaymaana bni yasaarin bi hada alkhabari qaala wuxuu yihi intanuu ku daray warkaa hore oo fa utiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bitamr timir baa nebiga loo keenay fa acdaahu iyaahu ninkii buu siiyey wa huwa tamrigaas timirtaasi qariibu min khamsata cashara saaca shan iyo toban saaca buu ku dhowaa qaala tasadaq bi haada timirtan sadaqa u bixi buuri kafaara gudkiina faral bahaadee sadaqa lagu sheegay qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi calaa afqara minii calaa afqara minii wa min ahlii atasadaq bay ka dhiganta miyaan ku sadaqaystaa dee calaa afqara minii mid aniga iga faqiirsan wa min ahlii reerkayga ka faqiirsan ma cid baa jirta aniga iyo reerkayga naga faqiirsan faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam nebigu waxau ihi kulhu anta waahluk adiga iyo reerkaaga cuna haddaba macnaha waa kaa baxay oo kugu baxay labadiiba isagiiba ad marka waxay isweydiin la kii hore iyo kan maxaa isu egeysiiye warkooda kan ma karaya oo kan ma karaya oo kan ma karaya oo adigu iska qaado maxaa isu egeysiiyey ila waa laba qise laba nin oo kala gaara weeyo kaasina waa dee wuxuu ahaa ibnulcalaa salama ninkan kalena waxa weeyaan waa aws waxay isu egeysiiyey duruufta iyo naxariista nebiga calayhi salaatu wasalaam isku duruuf bay marayaanoo way wada faramarayin kanna ma hayo kanna ma hayo waa siduu sheegay naxariistii nebiguna way midayso siduu kan ula dhaqmay buu kanna ula dhaqmay culimmadu waxay isweydiiyeen sidanu markaa asxaabta nebigu ula dhaqmay innaguna miyaynu ula dhaqmaynaa ka waaya ma intaynu ka bixinaynu haddana ku bixinaynaa qayb ka mida culimmada waxay idhaahdeen maya kuwaasunbay ku khaasahay kuwaa ayuunbay ku khaasahay oo dee qofkii haba laga bixiyo ku bixintaa dambe ee intoo kafaara gudkii laga bixiyey isagii lagu celinayo qoladaasay ku khaasay qayb ka midina waxay leeyihin laa ba'as maxaad ugu ugu diidaysaa haddii duruuftii asxaabtaa haysatay qof kale ay haysatuu tanna ku dhaco isna waa la siinu wax lala yaabana maaha waayo daliilka wax khaas yeelaa ma jiro can aws akhii cubaadata bni saamit cubaadatu bnu saamit walaalkii ana nabiya acdaahu nebigu ninkaa wuxuu siiyey asxaabiga khamsata cashara saacan min shaciir dacaama sitiina miskiinan buu siiyey marka ninba wixii ogaa buu sheegay lixdan miskiin rawaayimka laakiin waxay u badnaayeen maaragtay timirta can jamiila annahaa kaanat waxay ahayd taxta aws ibni saamit marka halkaa horena muxuu ahaa magaceedu khawla binti malik ibni thaclaba jamiilana waa laydhaa labada magacba wa kaana rajulan nin buu ahaa bihi isaga waxaa ku sugnaa lamamun xoogaa yaro qadinaana ayaa ku sugnaayo xaggan dumarka ah macnaa wuu yar dheeraynayay fa kaana wuxuu ahaa ida ishtadda marka uu adkaado lama muhudoonidiisaasi faahara min imra'atihi ooridiisaasuu dhabarka hooyada oo kale ila igaila iga tahay buu odhan jirayoo si uu breeg uga dhigto isugu joojiyo faanzala allahu tacaala fiihi ilaahay baa ku soo dejiyey kafaarata dihaar kafaara gudka dihaar sababtu taasay ahayd walaakina alcibrata alcumuum waa daliilku waa caam sababtu taa ha ahaato marka isaga qudhiisuna dihaarkan waxaabuu doonayeyba kafaara gudkaa macnaha dihaarkaa uu maray inuu iskaga joojiyaa buu doonayey oo aanu faradkaasi uu gudanaya wax ka noqon can cikrimata ana rajula daahara min imra'ati waa xadiid saddexaad ninbaa xaaskiisii ka dihaartamay uma waaqacahaa waaqacahaa wuu ku dhacay qabla an yukafira intaanu kafaara gudanin faأtى النabiya slى الlahu عalayه waslm nebigiiba u yimi faأkbarahu markaa rasuulkii u warramayoo wuxuu sameeyey buu uga warramay faqaala markaa nebigu waxau ihi maa xamalaka maxaa kugu kalifay calaa maa sanacta arrintan aad samaysay kafaara gudkii oo dembi aad samaysay waxaan leeyahy dihaarkii oo dembiya intaanad kafaaro gudanin baad haddana galma xaaraana samaysay qaala wuxuu ihi ra'aytu wuxuunaan arkay oo i riixay bayaada saaqihaa dhudhunkeeda iftiinkiisii baan fil qamari dayaxa ku arkay oo macnaha khalkhaalkiiyo wixii caga ay ku gashanayd oo bidhaamayaan qaala wuxuu nebigu yihi factazilhaa bal haddaba imika iskaga durug xataa tukafira cank ilaa aada kafaara gud iska bixinayso bal mar labaad yaad ku dhicine imikun ka fogow mar labaad haddana yuu kuu bidhaamin dayaxii iyo wixii isku rakibnaay bal dayax labaad yaad ku bidhaaminine ka durug wey factazilha xataa tukafira cank halkaa waxaa laga fahmay ziinada waxaa la idhaahda iyo quruxdu inay qofka fitnayn karayso waana sababta loo yidhi dumarku intay isqurxiyaan ragga ajaanibta iyo banaanka yay u bixi waxaa kaloo halkan aynu ka aragnay haddii qofku uu dee dihaarkii raaciyey jimaacaa dambe inaanu kafaara gudki tacadudayn ee marun buu nebigu uhi bixi can cikrimata ana rajula daahara min imra'atihi fara'aa wuxuu arkay bariiqa saaqihaa saaqu waa dhudhunka bariiquna waa hilaaca ama bilicda waxa biliclihina waxa weeye khalkhaalkii ama baraarugtii ama shuuligii ay cagta ku gashanayd filqamari buu ku arkay fawaqaca calayhaa wuu ku dhacay faata nabiya sala allahu calayhi wasalam buu u yimi isagoo fatwo doonaya fa amarahu an yukafir markaasuu nebigu amray inuu kafaara gudbixiyo ilaa min qabli an yatamaasaa bay ahayd intaanay istaabanin ka hor kafaara gudkaa bixiyo waanu taabtay marka haddana maca daalik laba ra kafaaro labaad lagama dhigine geef buu ku dhacay uu ka toobad keenayo waanu kafaaro gudanayaa saasay tahay oo qofku marka uu masalo ay ka dhacdo waa inaanu iska dugsanin jahligee waa inuu saxaayo aqoon-yahanka u tagaa baabkaasina wuxuu ka mid ahaa lawaaxiq annikaax dihaarka la yidhaahdo berigii hore si wax loo furi jirayna waa ka mid ahaa siyaabaha markaa wax loo furo waxaa ka mid a waxa sida loo yaqaano alkhulco khulco khulucu waa siibidda markaa ruuxii dumarka ahaabaa ninkii dharka u ahaa ayay sida dharkoo kale ka dhex baxaysa waa dariiqo islaamku uu gabadh dhow ogol yahay ninkii arrinkiisu uu ku adkaaday inay iskaga furdaamin karto iskaga furdaamin karto berigii hore qabla alislaam may jirin gabadhu waddo ay ninka iskaga furfurto dalqadda maadaama uu hayo daraaddeed laakiin shareecadeennu marka iyadii uu ku xadgudbo xuquuqdeediina uu fulin waayo xaq waxay u leedahay inay ama fasakhato asbaabtii fasakhu haddii ay jiraan haddii kalena khuluc ay samayso khulucaasina wuxuu kaga duwan yahay fasakha inkastoo fasakhii lagu daro laftiisaba gorgortan baa isaga ku jira taa fasakhana qasab baa lagaga furayaa qofka tanna gorgortan iyo wada hadal iyo heshiis baa lagu dhammaynayaa iyo wax kala iibsi dalqadii adigu aada haysay maad iga iibin iyo kaa iibiye meherkii baan kaaga iibiyey ama wax ka badanba way la wareegaysaa dabeetana khalaas bixintaa ay iyadu bixiso waxaa bay dalqaduba dhacday mafasakh baa mise waa dalaaq labadaba waa la yidhi midba waxbaa ka ratibmo axkaam gaara buu leeyahay waxaa labaadoo la iska weydiinayaa marka ay gabadhu ninka dalqadda ka iibsanayso ma meherkii un bay kaga iibsanaysaa mise way ka badin kar mise wuu ka badin karaa labada qowlba way jiraan qolo waxay leeyihiin waxa ay kaga iibsanaysaa waa in uu meherkii u yahay oo meherkii uu siiyey ama ay ku lahayd ayay u celin hadday ka qaadatay hadday ku leedayna way ka saamix waxay daliishanayaan xadiidkan aynu arki doonno oo haabit ibnu qays xaaskiisu meherkii un bay u celisoo saasay ku kala dhaqaajiyeen qolyaha kalena waxay daliishanayaan aayadda oo ay leeyihin aayaddu waa mudlaq falaa junaaxa calayhima fii ma ftadat bih labada qof ee heshiiskaa gaadhay dembi ma saarna wixii nafteeda ay ku furanayso ee ay ku iibsanayso marka maada mubhamka ahi waxay sheegaysaa inuu mudlaq yahayoo meherkiina noqon karo lagana badin karo laakiin ta iminka ilaa hadda ku caddi waa qadiyadda meherka un waaya marka inahaasina waa waxyaabaha maaragtay ku saabsan nataa'ijka ka soo baxayaana waxa weeye inaanay xuquuqiyadu yeelanayn mar haddii ay dalqadii dalabto meherkeedii uu dhacayaa iyo dee wixii kale markaa dabageli lahaaba way dhacayaan iyadiina waxa ay markaa ku guulaysanaysaa nafteediio isna ma soo ceshan karo wax soo ceshiya oo u odhanaya raajactuha waan soo ceshaday ma jirto waayo hadduu soo ceshan karo iibkii waxba kamay faa'iidaya noqdeen waxa isugu soo noqon karaanuun kol haddii dalqadii waxay dhan yihiin inay dib u heshiiyaan oo laisu meheriyo meher cusub oo kii hore oo kale ah can xabiibata binti sahlin alansaariya magacaasay caan ku tahay jamiilana meelaha qaarkood riwaayooyinku waa wariyaan annahaa kaanat waxay taxta haabit ibni qays ibni shamaas asxaabigaasay xaas u ahayd cafwan can hawbaana qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi ayuma imra'atin gabadh kasta oo sa'alat alaaqahaa sa'alat zawjaha dalaaqan gabadh kasta oo ninkeeda weydiisata furiin iyo khuluc min gayri maa ba'si iyadoon balaaya jirin wax sababi aanay jirin faxaraamun calayhaa waxaa laga xaaraantinimeeyo mamnuuc ka ah raa'ixatu ljanna jannada udgoonkeeda iyo carafkeeda waa ka xaraam ilaahay baa ka mamnuucay macnaheedu waxa weeye khulucii inaanu bannaanayn haddaan sababi jirin codsigii furiinka ebelow ifur ama khuluc ha aada amayu ahaanin inaanay bannaanayn haddii aan sababiba jirinba waaya taasina waa xukunkiisiioo khulucu xalaal weeye markay sababi jirto haddaanay sababi jirinna waa xaaraan oo sabab la-aanna xadiidka horaa sheegay maca sababna ka dambaa sheegay marka kol sababi jirtana sharcigaa furdaaminta noocana orida u fasaxay can xabiibata binti sahlin alansaariyati annaha kaanat taxta haabit ibni qays ibni shamaas ninkaasay xaas u ahayd gabadha magaceedii wakaa ninkeediina magaciisii wakaa wa anna rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kharaja ilى subx wakti waktiyada ka midu buu nebigu salaadii subax u soo baxay fawajada wuxuu helay xabiibata binta sahlin gabadhaasoo cinda baabihi fi lkalas albaabka agtiisay taaganta wakti kalasa wakti hiimamawa oo madowgu jiro faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man haadi nebigu wuxuu uhi gabadhan albaabka taaganaya waa tuma faqaalat ana xabiibatu bintu sahli magaceedii bay sheegtay qofkana kolka magaciisa la weydiiyey marka la weydiiyo ka uu yahay aniga inuu idhaahdaa ma bannaana ee waa inuu magaciisa sheegaa qaala maa sha'nuki muraadkaagu waa maxay bu qaalat waxay tidhi laa ana walaa haabit bnu qays lisawjihaa bay u jeedaa macnaheedu waa maxay laa ana laa ajtamicu ana wa haabit bnu qays anigiyo haabit bnu qays ma kulmi karno laa ajtamicu waxay ka dhigan tahay laa ana walaa haabit anigiyo haabit maya anigiyo haabit maya isma qaban karno kulmi mayno ma wada joogayno falama jaءa haabit bnu qays haabit bnu qays markii uu yimi qaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam nebigu wuxuu yidhi haadihi xabiibaةu bintu sahlin waa xaaskaagii wadakarat waay waxay sheegtay ma shaء allahu an tadkur wuxuu ilaahay doono inay sheegtana way sheegtay si aanay isku dir uga noqonin nebigu waxba warkeedii kumuu celinin laakiin wuxuu hi waxna sheegtay dee alla doonay wa qaalat waxay tidhi xabiibatu yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow kullu maa acdaanii cindii waxalla wuxuu isiiyeen ka haye waan hayaa wixii ninkan kolkii hore uu soo qadimee meher ahaa weli wuu yaallaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku uhi lithaabit bni qays khud minhaa dee ka qaado fa akhada minhaa wuu ka qaatay gabadha wuxuu siiyey wa jalasat hiya fii ahliha iyadiina waxay iska dhex fadhiisatay reerkoodii halkaasay fadhiisatayoo ay ku ciddo tirsatay markaa xalkan waxa uu xadiidku ku muujinayaa kow inuu yahay fasakh bahalkan la yidhaahdo khulucu wax mashruuc ah waxaa lagu kala khulcanayaana inuu noqonayo wixii markii hore la kala qaataa lala kala noqonaya waxaa xadiidku uu muujinayaa oo saddexaad haddii la arkay inaan qoyskan xal ka soo jeedin kala tagga in lagu dhexdhexaadin karo oo isaguna wixii si uu qaato si aanu odhanin bi waaye xeli iyo xoolay baa iska kay raacay bal xoolo in loo soo celiyo xila hadduu waayo iyo xoolo waaye midhka kalaas jiraa waxa weeye gabadhu marka khuluca noocan oo kale ah wax lagu furo lagu furo khulucaa inaanay ku lahayn guri iyo biil ninkii toona waxaa caddeeyada xadiidka wa jalasat hiya fii ahliha gurigiisii may fadhiin laakiin gurigii reerkooday tag iyadoo aynu soo marnay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna inuu ilaahay walaa yakhrujna yaanay bixin laakiin tan khuluca way ka duwanta wixii xuquuqdii baabay dhaafto dee xuquuqda ay dhaafton buu ku jiraa gurigan guri iyo gasiin iyo dhar iyo dhuuni iyo meher wixii oo dhan way ka dhex booda odaygaasun si ay uga libidho warkeeda tamliku nafsaha waxaasoo dhan bay ku iibsatay nafteeda can caaishata ana xabiibata binta sahlin kaanat cinda haabit bni qays bni shamaas fadarabahaa wuu garaacayo fakasara bacdaha barhkeed buu jebiyey asxaabtuna way isjebinayeen in la soco hala yaabin soomaalida asxaabtuna way isjebiyeen weliba riwaayo waxay tilmaamaysaa gacan buu ka jebiyey marka asxaabtii malaa'ig maaha dad wanaagsan weeyo khalqiga ilaahay wanaagsan ambiyada kadib haddana gafafku way ka dhacayeen waayo qoyskuna hawshiisaa iska badan oo dadkii wakti dheer bay qaadanayaan hawlo adagoo xasaasiya wada xayraan ku badanyna way soo marayaan qofkii wakti uu xanaaqsan yahay iyadii iyana ay xanaaqsan tahay xaaladduna xanaaqsan tahay saddexdaasa isku soo hagaagaya dee maxaa ka dhalanaya marka intaasoo la isu geeyey yusaawi darbadaasaa ka dhacaysa in gacan la jabiyaa ka soo baxday waaya fadarabaha fakasara bacdaha qofkii waana hadhowtana haddana wuu ka xumaanayaayo dee xaaskiisii u naxariisanaya markuu dhib ka soo gaadhsiiyo waa ka warwaraya waxaa se xusid badan gabadhu markii ay ninkan ka cabanaysay gacan jabintaa kagamay caban laakiin waxa ay tidhi diinna kuma ceebaynayo ninkaa akhlaaqna kuma ceebaynayo laakiin akrahulkufra fi lislaam abateed baananu hayno abateedkii baa iga dhintay riwaayo kale waxay tilmaamaysay mararka qaarkood haddaana islaamnimadaa iyo diinta ilaalinayn inaan wejiga candhuuf kaga tufo ayuunbaa ku siganayayba dee shaydaankii baa ku darayoo waataynu odhan jirna way iska dhex aragtay qarmeed iska dhex aragtay way saniftay aad bay u karaahaysatay muuqaalkiisa iyo waxbaa la tilmaamaa riwaayo kale waxay tilmaamaysay anigana quruxdayda waad arkaysaa isagana wejigiisa waad arkaysaa meel fog bay kaga soo hadhay markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam raadka waxba dib umuu sii raacine natiijadii go-aan wuxuu ku qaatay uun meeshan wada joogii inuu dhinto marka halkaa waxaa ka muuqda haddii ninka iyo xaasku aanay sii wada socon karaynin si aan diintii iyo islaamnimadu uga xumaanin inay dee kala dhaqaajiyaan ilaahay baana fasaxo waxau uhi wain yatafaraqa yugni illaahu kula min saacati hadday kala tagaanoo xal la waayo mid walba ilaahay arsaaqadiisa iyo calafkiisuu siin doonaa intaasoo riwaayo oo midibo siyaadadaa keentay ayaa soo arooray faatad rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigaa u timi bacda subxi baa u timi macnaha problemka mush almushkila alcaa'iliya ama problem familiga waxaan la idhaahdo qofka guuragal buu ku kalifayaa mabay sabrinba intii waagu berayee salaaddii subax ka hor bay albaabkii taagantayda fashtakatuu ilaahi waa u cabatay fadaca nabiyu sala allahu calayhi wasalam haabitan riwaayadii hore wuu yimid be riwaayadanna waxay sheegaysaa in isagii la wacayba saasaanay ku qurux badan tahay oo labada qof mid oo ooyaya hadduu yimaado qaadigu la ooyi maayo naxariis kalena u geli maayo arrinkiisu waa mutawaqif waa la hakinayaa kii kalea loo yeedhayaa labada dhanba waa la dhegaysanaya go-aan baa soo baxaya fa qaala wuxuu uhi khud maa khud waxaad qaadataa bacda maalihaa xoolaheeda barhki wa faariqha iska fur xoolaha uu qaadanaya xoolaha barhkii uu qaadanaya oo barhkii uu siiyey fa qaala markaasaa wuxuu yihi nin fariida weeyo xalaal miirada wayasluxu daalika arrintaasi ma xalaal baa yaa rasuula allah oo ori aan furaya inaan adduun ka qaataa ma xalaal baa wayasluxu dalik hamsat listifaam baa goan awayasluxu dalik arrintaasi miyay suubataayoo ma xalaal baa yaa rasuula allah inaan ori aan furaya adduun weydiistaa waa calaamad su-aal waa wax la isweydiin kara moogta qaala nacam nebigii ilaahay ee alle ka socday xaggiisa ee sharci shaaric ahaa wuxuu idhi haa waad ka qaadan karta waayo daalibku waa iyada qaala wuxuu ihi fa innii astaqtuha xadiiqatayn laba beerood baan haddaba siiyey bal meherkii halku laba beerood bu de waa boqolaal kun laba beerood baan meher u siiyey buuhi wahumaa biyadiha labada beeroodna iyada haysa fa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ihi khudhumaa wafaariqha labada beeroodna qaado iyona fur fafacala uu sameeyey warkiina uu dhammaado macnaheedu waxa weeyaan codsigeedii baa qadiman oo yaalla kow waxaa markaa ku xigaya waxa weeyaan oo lifaaq u noqonaya inay bixiso soo celiso wixii ay qaadatay waxaa sheekadu ku dhammaanaysa qabuul inuu bixiyo yidhaahdo waaya ha i furo adduunkiisiina waan u celinaya waan aqbalay markuu idhahdo dabqadii way dhacdo hadday tidhaahdo markaa wixii ma bixinayo ama ay mar labaad la noqoto isna dalqadii umuu la noqday automatic bay dib bay isaga noqonaysaa toos tilqaa'i beertaa imika hadday tidhaahdo ma bixinayo isna ma bixinayo un wey marka waa kala tagaajo halkii unbay taaganta ila waa shardi iyo mashruud waa shardi iyo wixii ku xidhnaa can ibni cabaasin ana imra'ata haabit ibni qays ikhtalacat minhu fajacala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebigu wuxuu ka dhigay ciddatahaa xayda furitaankeedii hal xayd buu ka dhigay waa masale iyaduna jirta culimada qaarkoodna ay ku tegeen madhab qawiya inuu yahayna aynu tirmidiga kusoo marnay haddii la yidhaahdo gabadhaasi way ku ciddo tirsanta karta hal xayd can ibni cumara qaala wuxuu uhi ciddaة اlmukhtalicati xaydat صaxiixu mawquuf gabadha caadada mukhtalicada ee dalqada iibsatay hal dhiig hadday hesho nin kaley guursan kartaa horay jumhuurtu inkastoonay qabin oy leeyihiin ciddadeeda waa ciddat lmudallaqa baabkii kale aynuu baydhnay haddana addoommaha oo addoommahaasoo iyaguna jiro oo islaamkuna ka hadlay arrimahooda waa qisadii bariira ayuunbaa iyaduna halkan soo baxaysa baabun fi lmamluukati waa addoontii lalahaa tuctaqu waa la xorayn wa hiya taxta xurin aw cabdin qof xora bay hoos joogtaa ama waxa qaba mid addoona can ibni cabbaasin ana mugiisan kaana cabdan ninka mugiis la odhan jiray nin addoona buu ahaa fa qaala yaa rasuula allah wuxuu ihi rasuulkii ilaahayow ishfac lii ilayha gabadha iiga erge bariira fa qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ihi yaa bariiratu itaqi اllah fainahu zawjik fainahu zawjuki wa abuu waladiki bariiraa ilaahay ka cabso waa saygaagii waa aabbihii carruurtaada marka halkaana waxaa ka cad inay carruur u lahayd fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku fa qaalat markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allah ata'murunii bidaalik arrintaama amar baad igu siinaysa u fiirso amar iyo ergo way kala duwan yihin amarku ikhtiyaar ma leh wma kana limumini walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum اlkhiyaraةu min amri doorasho ma leh kol hadduu amar nebi dhaco amar ilahay yimaado waa aqbalay wey aayaddaas siduu ilahay ku sheegay edab darana weeye in wax laga keena saasaana fahamka asxaabta camiiq ahaa ee qiimaha badnaa waa saas ma amar baabay ti atamurunii bidalik qaala laa rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam wuu cadda wuxu uhi amar ma jiro inamaa ana shaafic anigu ergun baana marka waxaan ma go-aan baa qaadigu dadka wuxuu usoo bandhigayaa marka u horeysa ergu iyo shafaaca iyo sulux arrimaha suubiya oo sahla ayuu bilowga usoo bandhigayaa isaga oo ugu sheegaya inaanay arrintaasi ahayn gartii iyo go-aankii dacwadda go-aankii dacwadda inaanu ahayn buu cadaynaya wuxuu le intaynaan dacwadda dhegaysanin go-aan ka soo saarin bal ka warrama soo jeedin baan idiin samayn lahaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa inaad yeesho adiguna sidaa iyo sidaa iyo sidaa inaad yeesho ka soo tashada hadday aqbalaan way dhammaatayba waa la kala qaadanoo waa la kala dhaqaajin haddii ay diidaanna dacwaddunbuu dhegaysan qaraarna uu soo saaray cidduu doonaha ku ciiro marka nebigu wuxuu yihi amar maaha inamaa ana shaafic anigu ergaanay fa kaana wuxuu ahaa dumuucuhu ilmadiisu inanka ah tasiilu calaa khaddi dhabankiisa ka dareeraysa jacayl badan uu gabadha u qabay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam markaa rasuulka ilaahay wuxuu ku uhi lilcabaas adeerkii cabaas cabaasna sida la ogsoonay wakti dambuu soo islaamay sanadii sideedaad bilowgeediiya baa la tilmaamaa macnaheed markaa waxa weeye xaaladda waktigani dhacday qisaska ilaa waa la isla akhriyaya xagga taariikhda markaad eegto wakti dambay ahayd cabaas buu nebigu ku yidhi alaa tacjabu miyaana la yaabeen cabaasow min xubbi mugiihin bariirata ninkan muqiid siduu u jecel yahay bariira wa buqdihaa iyaahu iyo iyadu siday u nacday war bal jacaylkan eeg aadka u fogaaday iyo nacaybkan ka hor jeeda arrintani waa cajiib qulubta addoommaha siduu ilaahay u kala kaxeeyey wey wa annahu huwa adxaka wa abka midna ilaahay isagaa ka qosliyey oo waa islaantan xorowdee sii socota midna isagaa ka oohiyeyoo waa ninkan addoonkee daba ordaya waa bal arrintan cajaa'ibkan qulubtan kala kacday kala kacday ee midna sii ordayo midna daba ordayo balaya can ibni cabbaas ana zawja bariirata kaana cabdan aswada nin madow buu ahaa addoona yusamaa muqiitan baa la odhanayay fakhayarahaa gabadha nebigaa doorgeliyey yacni nabiyu sala allahu alayhi wasalam yani nebiya buu ujeeda wa amarahaa wuxuu faray an tactadda inay ciddo tirsato macnaha waxay leedu waa fasakhday horeyna way ka ciddo tirsan waa xor gabadh xor oo nin guursan karta isaguna addoonnimadiibuu ku hadhay can caaishata fii qisati bariirata qaalat waxay tihi kaana zawjuhaa cabdan fakhayarahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuu doorgeliya wuxuu uhi miyaad la sii joogi ninkan addoonka aduu maadaamaad xorowday mise waad fasakhan fakhtaarat nafsahaa bay doonatay walow kaana xuran hadduu xor ahaan lahaa lam yukhayirha nebigu ma doorgeliyeen hadduu isagu noqon lahaa nin xora oo addoon qaba oo iyadii ay xorowday laba siman bay noqon lahaayeen sabab ay ku fasakhataana may jiri lahayn marka qoladiina le xor buu ahaa ninkani warkaa ka hadha bay leedahay way deerifaynaysa inkastoo maqaaladani maqaaladii curwo ay ti curwaada markaa dooda ayaa wata caaisho maaha xadiidku waa saxiix muslim baana wariyey laakiin qowluhu walow kaana xuran mudrajun min curwa curwat bnu zubayr oo caaisha ay markaa habaryaru tahay hadalkiisi weeye can caaishata ana bariirata khayarahaa rasuulu llahi wa kaana zawjuha cabda asbaabta markaa loo fasakhdo ayay kuwaas ka mid yihin inuu qofkii meherkii waayo oo laakiin gurigal ka hor ah meherbaam la isku guursaday horidana lagu xalaashanayay uu ka caydhoobayba mabahayaba lamana aqal gelin ee nafteedii waa u duuduubanta marka way ka fasakhaan karta aba la guri galaba eh masaariifba ma hayo wiise soo taagay waanay ku samri kartaa engeegaa ugu xiray waanay iska dhaqaajin kartaayoo muddo wiig barhkiiya marka la joogo ee wax la cuno la waayo qaadiyo anigu waan ka fasakhanayaa bay le odayg inkastoo dhaqankaa ibnu xasan baa kasoo hor jeedo war mabaynaan maqal buu ihi wax masaariif la-aan ku fasaxday asxaabtii ku fasakhda eh haynaga joojiya laakiin dee asxaabta iimaankoodaa weynaayo gaajaday ku samrayeen markaa gabadhii xaq looguma laha in la idhaahdo gaajaduun iska xijiso aqalka fadhi waa laba arrimood arrinta saddexaadna waa tan aynu hayno iyagoo laba addoona haddii ay xorowdo ay ka fasakhan kartaa eeafrin arrinta afraadna waxa weeye inta fuqahada badankooda isku waafaqsan yihiin in ceebitima addo judaamkii barastii judaam junuunkii iyo waalidii cuyuubta markaa la kala qaaday khatarta ah wayustaqdar bihi shaks qofkana lagu qurunsanayo ee lagu karaahaysanayo wuxuu oo dhanba malaha waxa isku fuuqsaday kana idhiska la yidhahdo allah inaga nabadgeliyey kaasaa malaha isaguna kaba sii darane cudurrada noocaasa waxaa la yidhaha alcuyuub almuhbitatu lilfask ee fasakha sugaysa ka shanaad waxay ku tilmaameen inuu yahay shardi muhiim oo la waayey shuruud shardi ka midoo muhiima oo markii hore la shardistay oo la waayey waa inuu caynkaa iyo caynkaa yahay bay shardi ka dhigatay waa la waayey ufsakan karta ama isagii baa yidhi waa inay caynkaa iyo caynkaa tahay waa la waayey khalaas waa inay inan tahay buuri garoobna way usoo xareeyeen warwarku waa kala dhaqaaji wey waxa lixaadoo ay ku daraan su-ul cishir la dhaqankii aada u xumaada alxamili waayo ilaahay baa yidhi wacaashiruuhuna bilmacruuf amar buu ilaahay bixiye wuxuu si wanaagsan ula dhaqmo ula noolaada iyana shardigaasoo kalun baa laga doonaya inay si wanaagsan ula noolaato marka mid ka mid ah waxa weeye sayi lkhuluq aan la xamiri karaynoo yarmi bishararin kalqasr dhimbiiluu daadinayaa qofkani oo markaa dhimbiilaha ka soo duulaya waxay qaar aan la xamili karayn marka taasoo kalena waa ilaa lixdaas sababood ayay tilmaamaan waxa se nasiib darro ah iyaga oo asbaabtaasoo dhan aanay jirin haddii ay soo korodho saba sabab la yidhaahdo hawl fududayn iyo jugayn taasi hadday soo biirto oo dabeetana sababtaa jugayntaa qaadigii loo dhiiboo la jugeeyo la istaadho oo warqadda saa ku jaro waxba ma furmin kii horuunbaa gabadha iska qaba markaa fasakiiow wuxuu u baahan yahay aqoon daraasad shuhuud labada ehel baraya cid xogagaala inaanay been sheegaynin marka isbaat dee ijra'aadkii la marin jiray dacwadda marka la mariya kayfiyad baa loo sugaa dacwadde marka taasoo dhan la mariya asbaabta la cuskado waxoo dhan ay caddaadaan ammaanadii diinta la guto kadib uu iman karaa fasakh baabu man qaala kaana xuran baa wuxuu u baab yahay cidda tidhi ninkan odayga addoonkani xor buu ahaa qowlkaasoo laga raajixsan yahay can caaishata ana zawja bariirata kaana xuran xor buu ahaa xiina uctiqat markii la xoreeyey wa inahaa gabadhaa khuyirat waa la doorgeliyey fa qaalat markaasaa waxay tidhi maa uxibu an akuuna macahu anigu ninkan ma jecli inaan la joogo wa ana lii kada wa kada aniga oo yeelanaya waxaa iyo waxaa iyo waxaa haddii laysiiyo la joogi maayo xaq baanay u lahayd macnaha dee sharciga xaq u siinayaan leeyahay saxiixun weeye bukhaari baa wariyey wa ashaara wuxuu tilmaamay ilaa ana qowlahu kaana xuran mudrajun min qowli aswad aswad oo ruwaadda sanadka ka mida hadalkiisii weeye kaana xuran xor mu ahayna addoon bu baabun wuxuu u baabiyey ilaa mataa taruddu calayhi imra'atuhu ilaa mataa turaddu calayhi imra'atuhu idaa aslama bacdaha ilaa mataa goormaa turaddu calayhi qofka loo soo celinaya imra'atuhu xaaskiisii idaa aslama bacdaha markuu soo islaamo iyadii baa horti soo islaamta isagiina gaalnimadiibu ku dambeeyey markaa ma loo celin karaa muddo intee la eg xadiidkan aynu eegi can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi radda rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu celiyey ibnatahu zaynaba inantiisii zaynab calaa abilcaas ninkii abilcaas la odhan jiray ibnu rabiic oo iyadana ay taqriiban ilma abtibaan filaya inay ahaayeen inanta waxay u guurisay khadiijatan tarjamada hore usoo tilmaanay waxay u waxa uu u celiyey nebigu abilcaas buu u celiyey inantii zaynab markii uu soo islaamay buu u celiyey binikaaxi alawal nikaaxii hore ugu celiyey lam yuxditd shay-an wax kale ma soo kordhinin zaada fii riwaayatin wuxuu ku kordhiyey bacda sita siniina lix sano kadib wa fii ukhraa riwaayo kalena waxay ahayd bacda sanatayni laba sano intii laga joogay kadib wa fii ukhraa ha saxiixun duuna dikri siniin xadiidku wuxuu saxiix ku yahay sanadaha oo aan la sheegin riwaayooyinka sanadaha sheegaya way dhacday ragga qaarkood inay sugeen laakiin sheekhani waxa uu leeyahay riwaayooyinka sanadaha sheegaya saxiix maaha sida saxiixa ee waxa weeye guurkii hore ayuu nebigu inantiisa ninkani markuu soo islaamay ugu celiyey tarjamada iyo waktigu islaamay iyo xaaladdu say ahaydna hore aynu usoo xusnay abilcaas iyo tarjamadiisa iyo waktigu islaamay iyo dhacdooyinkiisa marka culimadu waxa ay leeyihiin intaanay cadad bixin ayuu celiyey masaladaasoo sida ay culimadu u badan yihiin ama ilaa naadiran gabadh waxaa loo celin karaa waktiga aanay ciddada ka bixin marka ciddadeeduna waa iska suuragal inay dheeraatay oo ama ay uur lahayd ama caadaduba ka raagaysay sababun baa jiri karta marka taasina saasaa ay kuu muujiso marka uu ninku kasoo daba islaamay intaanay cadad bixin ayaa loo celinaya waxaa markaa berber yaalla labadii oo muslima labadii qof oo muslima hadduu midhi gaalnimo u baxo waxaa la sugayaa inta ciddada marka haddii uu qofkii ciddada dhexdeedii soo noqdo guurkii horaa sii soconaya haddii aanu soo noqon waayona oo diincaygiisii iyo ilahcaygiisii uu iska sii wadana way socota baabun fii man qof buu baabiyey aslama soo islaamay wa cindahu agtiisa waxa ah nisaa'un dumar akharu ka badan min arbacin afar ka badan aw ukhtaani ama laba hablood oo walaalo ah ayuu qabaayo xaas u ah can alxaaris ibni qays ibni cumayra ibni cumayrat alaslami qaala aslamtu waan islaamay buuhi wa cindii hamaani niswa waxaanaan iska watoon qabay buuhi sideed dumar ah fadakartu dalika linabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u sheegay faqaala nebiyu wuxuu yidhi ikhtar minhuna arbacan afar un ka dooro markaa afartii see u kala horreyn lama eegayo afar unbuu qabanayaa sharcigaa u saamaxa yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi libtidaa baa la ydhaha shayga bilowga waxaan la saamaxayn baa sii socodka la saamaxaya wa nikaaxu lkufaari saxiixna waa laga faa'idaysanayaa gaalada guurkoodii hore inuu sax yahay haddaanu sax ahayn dee waa la wada meher afarta soo hadhay laftigoodaa dib loogu meherin lahaa kii horunbuu ku daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam soomaalidu waxay dhahaan gacan geel jire dib looma maydho miyuu ka dhammaanayaaba muddo dheerba muu maydhinoo dee mana weysiisanoo kayntuu ku jiro haddii halkan la maydho lasii maydho suxulka socoto weligeed uskakaasaa soconaya kuleeyahy macnaha waxay ka wadaan dee qof biyihii baa ku yar can qays bn xaris bimacnaahu can fayrus addaylami waalid الضaxaak ibnu fayrus ninkaa waalidkiisii weeye waa ninkii aswad alcanas ninkii la odhan jiray nebinimada sheegtay joogay yamanta dilay buu ahaa taarikhdiisa waynu soo irshaarnay qaala wuxu uhi qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulkii ilaahayow aslamtu wa taxtii ukhtaani waan soo islaamay hoostaydana waxaa jooga laba hablood oo walaalaa taxtiga waxaa looga jeedaa oori ii ah aslamtu wa taxtii ukhtaani waan islaamay laba ooriyood oo walaala-ana waan qabaa qaala markaa nebigu waxau uhi dalliq waxaad furtaa ayatuhumaa shi't tooda aada doonayso ayunka ma wa ucribat maa lam tudaf wa sadru waslihaa damiirun inxadaf baabka uu sheegayaan fil inay noqonayso ibnu maaligu ka warramaya maadaamay marfuucta dalliq ayatuhumaa shi'ta taa doonayso fur laakiin iminka hadday guur noqoto ma saasay noqon lahayd maya hadday guur noqoto ta horunbuu guurkeedu jirayaa ta labaad guurkeedu ma jirayo marka siday u kala horreeyeen baa loo eegayaa marka bilowga ay tahy laakiin marka ay sii socodka tahay iyo dawaamka iyo xagga dambe teebaa horraysay loo noqon maayo ikhtiyaar sharcigu wuxuu siiyey qofkan isaga ah fudaydka diintu ay fudaydisay iyo ilaahay addoommaha abuuray ee arrimaha dejiyey baa saamaxay tan oo tan kale ka dabciyey oo qofkii waxaaba laga yaabaa inuu isagu qaar doonayo doonidiisaasaaba loo laguba soo dhoweeyeyba inuu islaamkaba ka firdhan lahaa baa laga yaabaa haddiiba afartii uu markaas ugu jeclaa la odhan lahaa afartaa xagga hore ku dar si kastaba ha ahaatee xikmadda ilaahay baa yaqaana laakiin sharci ahaan caynkaa weeye wallahu aclam